ama tilmaamihiisii ayaa ku sugan saynu soo marrayba in la raaco nabiyullaahi moxamedna tawraad bay ku sugantaadoo aayadaynu hadda akhriyaynay aladiina yattabicuuna rasuula anabiy alumiy ila akhirihi waaye oo markaa tilmaamahaas dee inay raacaan baa waajib ku ah laakinahum iyagoo garanaya weliba bay diideen oo xasad xaasidnimo iyaga xaggooda ka yimid darteed bay u diideen wuxuu leey ibnuqayim kitaabkiis leeyahay hidaayatu xayaara fii ajwubati alyahuudi waannasaara risaale aad u fiican oo qayima wey risaaladaas oo yahuudda iyo nasaarada iyo wixii uu jawaabay iyo ajwabo siinayo akhta'adooda iyo saxayo markaa wuxuu leeyahay nimanka yahuudda ahi waxay diideen nabiy llaahi ciise oo kitaabku la yimin un kitaabkii injiil tawraad un ah ila injiili waa un kitaabkii tawraad laakiin waxyaabo yaryar oo lagu xarimay kitaabkii tawraad un bay wax ka beddeshay ee kitaabkooday haysteen unbuu nebiy llaahi ciisena ula yimi injiili markaa waxay ka beddeshay wixii hore waa wax yar un wax yarna way soo kordhisay aan saa u weyneyn marka hadday diideen buu yidhi nebiy llaahi ciise oo kitaabkay haysteenba wax badan ka waafaqsan oo wax yar un ay ku kala beddelan yihiin markaa dee waxaa min baabi awlaa inay diidaan nebi la yimi isaw kitaab goonni oo madax bannaan oo qur'aanka la yidhaahdo yani nimankaasay u fog yihiin bu markaa tusaalaynasay u fog yihiin way arrinta markaa kukallifaysana waxay ahayd xasad bay ahayd xasad bay ahaydoo waxay odhanayeen sidee bay u dhici kartaa nebigan markaa u dambeeyay ambiyada inuu noqdo carabu ka mid ahaado ismaaciil iyo durriyadiisa u noqdo sida habbooni waxay ahayd bani israa'iil inuu ka mid ahaado marka waxa weeyaan xasad ay xasideen nabiyullaahi moxamed iyo ummaddiisa ayaa waxay keentay inay gaaloobaan wayna garanayeen inuu yahay rasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray arrinta ku xambaartayna waxa weeye alkibru waalxasad taa macnaheedu waxa weeye hadday nabiyullaahi moxamed ka gaaloobeen yay ka gaaloobeen ya ciisena waa ka gaaloobeen nabiyullaahi muusena muusena waa ka gaaloobeen maxay kaloo kitaabkayba ka gaaloobeen tawraadna waa ka gaaloobeen oo se wa gaaloobeen tawraadna dee tawraad maxay amartay nabiyullahi maxamed arday waayo marka waxa weeyaan dee diintii ilahay usoo dejiyey markaa nimankana waa ka gaaloobeen waxayna ku beddesheen markaa diintii cadowgooda ninkii cadowgooda ahaa oo fircoon ahaa oo sixir saaxir iyo sixir waxay haysteen baa sixirka aad ugu badnaa marka waxay ilaahay soo dejiyey intay ka tageen ayaga waxay qaateen wixii sixirka ahaa bay diin ka dhiganayaan marka waa arrinta yaab kale waa arrintaas waa arrin yaab leh ilaahay waxaygu soo degin intay ka tagaan inay sixir qaataan walamaa jaa'ahum rasuulun min cindi illaahi musaddiqun limaa macahum nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kaannahum laa yaclamuun marka rasuulka u yimi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimi oo rumaynaya weliba waxa agtooda ah markaasaa waxay tuureen fariiq ka mid ihi kitaabka ilahay walaa'a duhuuri si iyagoo aan garanaynba de lakin waa yartaan wa siliilaya markaa sixirkaasoo min camal shayaaiina ayay ka doorteen wayigii waxyigay ka doorteen oo wax ayaa laga dhaxlay maxaa la ihahdaa kitaabkaas sixirkan kutubta sixirkan ayaa laga dhaxlay fircoon markaa yahuudi sixirkaasay markaa kala dhaxashay jiilan bacda jiilo iyagaa hadda dee mabda'an sixirka iyagaa wasala xataa waatay nabiy llahi maxamed salawatu ullahi wasalamu aleyh sixireen marka iyagaa arrintaa u asala waxay bay ku beddesheen wacaynkaas hataa ka dhigan kuwa intay kitaabka ilaahay ka tageen khuraafada ee sixir ummadda ku wada oo diin uga dhigayo oo ka dhaadhicinayo awliye sheeganaya saaxiriinna ah noocaasun bay soo geliyaan marka khulaasataalka waxa weeyaan waxaa soo baxaysa qofku markaa uu inuu dee diinta xaqaa ka colaadiyo oo diin baatila jeclaado waa min sifaati iljaahiliya weeyaan waxaana ilaahay subxaana wa tacala ku imtixaamaya qof kasta oo xaqa ka taga oo madhabka xaqaa ka taga sida madhab ahlusunna waljamaaca waxaa ilahay ku imtixaanaya madaahi baatila firaq baatila oo markaa madaxa la gelaya iyo meelo kale u ka dhacaya marka almas'alaةu الثaaniyaةu والثaلaaثuuna kufrhm bاlxaqi aladi maca gayrihim miman laa yahwawnahu masalada labiyo soddonaad kufruhum gaalnimadooda weeyaan bilxaqi xaqi ay ka gaaloobaan alladii xaqii maca gayrihim gayrkood micii ku sugan miman xaggii kayrkaasi xaalu ka ahaaday laa yahwownahu aanay yani maarata jeclayn oo alhawa maylu nafs baa la yidha shay marka wixii aanay xaggooda u yeelanaynin oo aanay jeclayn xaqii ka yimid baanay qaadanayn oo taa macnaheedu waxa weeye nimankani wixii xaq ah oo dhanba hayrba ha ka yimaad mar hadduu cid kale ka yimi ciddaynaan rabin ciddaynaan doonayn ciddaynaan jeclayn mar hadduu xaqbu ka yimi waxaa weye kaasi inaga dhimay xaqaas inaga dhimay macnahaasay aaminsan yihiin wuxuu markaa masaladaas waxaa weye kufrum gaalnimadooda bilxaqi xaqay ka gaaloobaan idaa waktiga kaana xaqi uu yahay maca man mid mici uu yahay laa yahwownahu ay laa yuxibuunahu mid yani aanay jeclayn mid aanay jeclayn mar hadduu xaqii xaggiisa ka yimaado waa waa ka gaaloobaya كما قال تعالى سأل أويل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود وحي تري ليست النصارى نصاركم أصبن على شيء شينكم أصبن واحد دينك ما يستار وقالت النصارى أنا وحي لهذين ليست اليهود على شيء يهودي وحبكم أصبن marka masaailka jaahiliyada waxa kamid ah yaani inay ka dadkii jaahiliinta xaqa inay diidayeen haddii xaqaas ka yimaado cid aanay rabin ama cid aanay jeclayn xaqa saasay uga tegayeen marka waa tacasub nacaybkaa hebel uu ay necab yihiin bay markaa xaqii uga tegayaan oo kaa dartiiba uga tegayeen dee maalan nabiyullaahi moxamed bay naceen oo carabtaasay diidan yihiin markaasi ka dhaqaaqeen xaqii oo garanayaan waajibkuna wuxuu yahay qofka qof kastoo ilaahay gartay oo muslim ah xaqa inuu aqbalo cid kastuu xaq uga yimaado waayo waxay yahan lianna alxaqa daallat lmu'min aynamaa wajadahu akhada xaqu waa wixii uun qofka muslimka ka maqnaa marka allaali marka uu helo uu qabsanaya qof sadiiqa ha kuu sheego mid aad isnacabtiin ha kuu sheego waxaa weeyaan xaggaa waxba dadka bani aadamka ictibaarin maysa xaqunbaad ka hadanaysa nimankaa yahuud iyo nasaare la yidhaahdaa oo kitaab loo soo dejiyey waxaa weeyaan xaqii waxay uga dhaqaaqeen nacayb cid aanay jeclayn xaqu xaggooda ka yimi oo yahuud waxay rafdiyeen wixii nasaara wadatay nasaaradina nasaaradina waxay rafdiyeen wixii yahuud wadatay waa ka ilahay inoo sheegay subxana arrinta ku xambaaraysana waxay tahay hawa nafs iyo naftoodu waxay rabto oo xitaa jannadii waxay dhahan waqaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum baa kaala yidhi subxana wataala kuntum saadiq oo janno geli maayo bay dhahaan yahuudi ilaa man kaana yani huudan nasaarna waxay dhahaan janno geli maayo ilaa man kaana nasraaniyan mid nasraaniya ma cid kale janno geli mayso halkaasaa ninba wax sheegta qof hadduu wax sheegtana waxa weeye facalayhi bilburhaan waalxuja bayina inuu la yimaadaa laga doonaya waddacaawa in lam yuqiimuu alayha calayha bayinaatin asxaabuha adciyaaru yani mar haddaan aanay ku ogin wax la xujo ku keenin dee waa iska sheegatay noqonaysa markaa saasay u hadleen marka waajibkuna wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu iska ilaaliyo sunnaha sunnat alyahuud wanasaara nasaare iyo yahuudda sunnaheeda waa inuu iska ilaaliyaa oo oo xaqu meel kastuu ka yimaado qofku inuu qaataan la doonaya oo aanu odhanin maxaan ku dhahay hebel baa waxaas ka yimaadeen shaaric wuxuu qabanayaa waxaa la yaabui daa'ifada qaarkood dadka dawaa'ifta qaarkood inay culimada qaarkood iska nacaan oo yidhahda mar hadduu hebel miyaa anugu hebel waxba kama qaato oo hebel miyaa anugu hebel waxba wuxuu wata saxu arki maayo oo dadka ay ka indhamaraan oo dadka ay nacasiyaan waxba garan maayo oo waa mubtadic oo waxba laga qaadan maayo waxba laga dhegaysan maayo nacayb hebel ay necab yihiin baa laga yaabaa marka inay cilmigii dhammaa ula dagaalamaan marka xaqa waa in la aqbalaa cid kastuu xaqu ka yimaado waxaa tusaalayaal ah rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yahuudigii buu ka dhegaystay xaqa oo markii ay yidhaahdeen intay u yimaadeen innakum tushrikuun idinka qudhiinaa saxaabaday la hadlayaan idinka qudhiinaa sharig yeela bay yidhaahdeen oo waxaad tidhaahdaan maa shaaa allaahu wa shi'ta wixii ilaahay doono adiguna aad doonto ay rasuulka sheegayaan baad tidhaahdaan wa taquulu waalkacba baad tidhaahdaan markaa rasuulku uu toosiyo wuxuu yidhi arrintaa qayb buu ka aqbalay haddii ay ku saxan yihiinoo maa shaaa allaahu waxaad tidhahdaan quuluu maa shaaa allahu waxda maa shaaa allahu waxda caynkaa dhaha ama maa shaaa allaahu uma shi'ta ilaahay wuxuu doono uma dabeetana shi'ta ee maa sha allah wa shi'ta odhanina marka waxaa weeyaan laguma inkirno lama odhanin yahuudi baa teoradoo naga aamus hadalkaa uu sheegay oo bushigaa sax buu noqday saxaabada hadalka ku hadli jirtay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa ka joojiyey waayahay waxaa kale oo nin axbaar yahuud ka mida culimmada yahuudda ah ayaa wuxuu yidhi ina allaha yadwi samaawaata biyamiinihi ilaahay samaawaadka midigta ayuu ku duubaa ويحمل الجبال على أصبع بورها فربك قادة ولا رضينا على أصبع حديث كاسو كان فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رسول واقص إلهي مركا كيسي مغدين كوزيسي مغدين rumayn oo u rumaynayo ninkaa isaga ah khabarka iyo warka uu ku hadlay yahuudiga ahi aayaddaasana markaa soo degtay wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun taa macnaheedu waxa weeyaan in de markaa xaqa cidduu ka yimaado la qaadanayo oo qofku inuu aqbaal laga doonayo oo aanay arrintu ahayn hebel aan diidanay mar hadduu warkaas sheegay anuu hebel wax kama dhegaysto أنو هيلو كما قاطو أرنتاس ومن وعويا من صفات أهل الجاهليين صفات كودوية تناقضهم في الإقرار والإنكار المسألة الثالثة والعش والثلاثون مسألة إصلاحية صدونات تناقضهم إسبرون تودويا في الإقرار إريتان كأسكبولين يعني والإنكار إنكريدي الديدمدة وحي قريان وحي إنكريان بعد تناقض كسوية وهي مركة مسألة وعوي إنكارهم inkiridooda jaahiliyiintii maa ee ladii kii ay inkiraan aqarru ay qireen annahu isagu min diinihim inuu ka mid yahay shaygii ay qireen inuu diintoodii ka mid yahay inkirid ay inkirayaan baa tanaaqudkii markaa keenaysa kamaa facaluu say yeeleen fii xaji ilbeyti beytka ilaahay oo xajintiisa say ka yeeleen fa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yargabu can millati ibraahima ilaa man safiha nafsahu waman waa kee yargabu ka nacaya can millati ibraahiima ibraahim milladiisa ka nacyaa waa ka ilaa man mid mooyaane safiha xumeeyey nafsahu naftiisa xumeeyey mooyaane yaa kao nacay nin maaragtay naftiisa xumeeyey oo safaahadu waa alkhifatu fudeydiyey oo duleeyey oo maarata fudaaday mooyaane cid kale miyaa nacaysa nabiyullahi ibraahim milladiisa marka nimankan yahuuddi waxay sheeganayeen inay millatu ibraahim ay ku socdaan laakiin markii qibladii kacbada loo xawilay kacbadoo dhistay nabiyullaahi ibraahim inkaar iyo diidma ayay ku dhufteen aad bay u diideen oo suuratulbaqara waata alla subxaana wa tacaala kaga warramay waayo waxaanay ictiraafsanayn kacbada xajkiina ma ictiraafsanaa oo nabiyullahi ibraahim diintiisa ka mid ah marka ujeesigaa qiblada loo jeesanayo loo jeesanayo markaa dee makal mukaraba kacbada ku taallo waxa weeyaan ayay inkirayaan wayna og yihiin arrintaas xaq inay tahay kacbadu inay qiblada ibraahim tahay bay garanayaan ibraahim inuu beyt ka asaasay bay garanayaan waid bawaanaa liibraahiima makaana albeyt waid yarfacu ibraahim alqawaacida min albeyt wa ismaaciil marka kacbadani waa dhismihii nabiyullahi ibraahim uu dhisay oo amarka ilahay ku dhisayna taana way ogsoon yihiin marka waxa weeyaan haddana way inkirsan yihiinoo iyaguna waxay leeyihin waxaan ku sugannahay milladii ibraahim calaa diin ibraahim baan ku sugannahay haddana nabiyullaahi maxamed bay nacayaan iyo qibladii maaragtay nabiyullahi ibraahim iyagoo le haddana millatu ibraahim baan ku soconnaa marka waa tanaaqud ba halkaa ku jira tanaaqud ay isburinayaan tanaaqud ay isburinayaan taa marka waxaa ka imanaysa oo kale cid kasta oo islaamka ku nisba sheeganaysa oo haddana axkaamta diidaysa xagga islaamna waan ahay xukunkiisana ma ogoli muslim baan ahay xabaalahana waan dawaafaya oo xabaalaan isku masmasaxaya ee haddii la yahay marka ruuxan waa shirk yaani markaa aan ka tegayna kusii dhegan waa tanaaqud weyn markaa dee soo isburin maaha muslimna waan ahay maxaan ku dhahdaa waxaasaan samaynaya xabaali baan kufanaya oon maarata caabudaya dul fadhiya war ka tag waxaan waa shirkiya maya ka tegi maayo waxa wey waa tanaaqud marka qofku inuu tanaaqudo looma baahno iska hor yimaado isburiyo marka caadaadka jaahiligaaba waxaa ka mid ah inay qirayeen oo odhanayeen waxaana diintaydiibuu ka mid yahay isla markaa haddana inay inkirayeen sidaa kacbada nabiyullaahi ibraahim oo ilaahayn diinta ibraahim baanu ku sugannahay ay haddana u diidayeen oo kacbadii iyo qibladay aad ula dagaalameen sayaquulu sufahaau maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha socan min annaas maa wallahum waa tacaynkaa aayaadkaas wata alla subxana wataala kaga warramay yahuud is yidhahdeen almasalaة الرaaبicaة والثaلaaثuun masaladii afar iyo soddonaad kullu firqatin tuzakii nafsaha duuna hayriha kullu firqatin firqayo koox kastaaba tuzakii waxay dahiraysaa nafsaha nafteeda duuna hayriha yani kayrkeed sukadiisa oo waxay leeyihin marka annagun baa saxan weeyaan waa annagaa wanaagsan dad kale mada waa markaa caadaadkii jaahiliga ama waa masaa'il jaahiliya inna kulla firqatin firqo kastaaba taddaci waxay sheeganaysaa annaha iyadu annaajiyatu tabadbaadaysa inay tahay faakdabahum allahu subxaanahu wa tacaala alla subxaanahu wa tacaala waa ku beeniyey oo يعني وركا الشيغين بيني هاي والشيغي بقوله قول كيسا يكون شيغي وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا وحيرادين لن يدخل قلي ماي الجنة جنة قلي مايو إلا من مدمويان كان هذا هودا أو مثلا نصارى هذا تلك تاس أمانيهم يديلدوا دويان قلوا هاتوا الله إمادة برهانكم حجدين الله إمادة إن كنتم هداتين صادقين كوروا شيئا ثم دبتنا بين وعدي الله سبحانه وتعالى الصواب استصحب عديي بقول قول كسيب كعدي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى وإثبات لما نفوه وحي أفيين بيسوى بلى أن يدخل جنة غيرهم جنة غير كود باكلية وحي أنفيينو يقعدان عن الجنة إنان قلنا إي كان فيين بلى للي بلى ها وقليا غير كود من أحد باقلي أسلاما وقان سمي وجه وجهي سوه قاميي لله الله سبحانه وتعالى وهو الحال ويسونا محسن صافروي هاي فلو أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مسألة المركة وهويان فرقة كستابة وفرقة الضلال كميدي وحي الشيغان إيسا إن يدو حقك تاقنتها وحي كسوها رأيني باطل يهين ولو البكتاب قمنا اللي لابا قورت اللوكري وأنهم بمركز حنبي كليه ay markaasa ilaahay subxaana watacaala kuwaas ka warramado yahuudda asal oo ah markaa madhabkaas jaahiliga ah iyo nasaarada oo hanuunkii iyo jannagalkii waxay ku koobeen iyaga yahuudi waxay tii annagunba hanuunsan janna anaga gelayna nasaarana waxay tii annagunba hanuunsan jannada anaguma gelayna firaqu dalaalna waa aynka manhajkooda oo firqo kastaa waxay sheeganaysaa annagaa alxaq ah wixii kayrka iyagana baatil bay ku sugan yihiin annagaa firqatu naajiya ah annagaa dadkii wanaagsanaa annagaa dadkii toosnaa ah waxa kalena shaqo kumale waa mubtadico uma saxna waa masaa'il jahiliya ka mid tahay oo rasuulkan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu sheegayoo firaqdaa qaybsamaysa sataftariqu ummatii calaa alaain wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan firqadood bay u kala bixi doontaa kulluhaa fi nnaar ilaa waaxida dhammaanteed naar bay gelaysa illaa mid mooyaane laakiin rasuulkaa caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo qofku dee inuu daa'ifadii xaqa ahayd ee ahlusunna waljamaaca ku socdo oo madhabka toosan raaca baa laga doonaya rasuulkaana caddeeyey man hiya yaa rasuul allahi baa la yidhi oo wuxuu yidhi man kaana calaa maa ana calayhi wa asxaabi waa ta ku sugan waxaan aniga iyo asxaabtaydu maanta ku sugannahay kuwa ku sugan kuwaa weeyaan halkaasaa markaa laga asleynaya marka la yihahdo maxaa firqo lagu noqonayaadoo lagaga baxayaa ahlusunna waljamaacana كتابك الاعتصام للشاطبي ايا سيفي عن وهذا كتابك انا هذا واخذ له بهيه بدعاده ايو ee waxa lagu bidcooday iyo waxa sunnaha maaragtay ee laga baxay wax soo qaad laba qodob ku keen ku soo uriyay wuxuu leeyahay ee asal min usul ahli sunna wal jamaa in maxaan quraada la khilaafo waa laga baxaya marka firqatu naajiya marka usuusha ahli sunna wal jamaa ina taqaan kitabka sunna ina taqaan oo tan ka tawii marka iyo inay bidcooyin fara badan bidac fara badan ay ku urursan yihiin oo la isu geegeeyo oo markaad meesha ka taabataba bidca ka dilaacaysa saas bay ku dhegan yihin waxbaa saa wayaacaya bidcooyina labadaa umuurood baa markaa lagaga baxayaa maxay maxaa laga baxaya ahlusunna waljamaca laga baxaya in la helo yani maaragtay asal lagaga baxay ahlusunnaha sida dee dawaa'ifta faraha badan ee muctasile iyo khawaarij iyo shiica iyo kulligoodba ay markaa qawaacidda adeegsanayaan kaga baxeen ahlusunnaha kaas waa qodob qodobka labaad oo ah inay maxaan ku lahay waxyaabo bidcooyina oo fara badan ay ku ursayiin qofkaasi ku dhegan yahay labadaa qodob weeye labada qodob ee markaa lagaga baxayaa ahlu sunna oo lagu firqoobaya qofku firqa ku noqonaya oo firqa ku noqonaya waayahay marka waxa weeyaan aayaddu way jawaabtadoo dee alla isagaa caddeeyey oo markaa wuxuu nebigu la yimi waa balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin yani rasuulka raaciddiisa oo labadaa shardi oo يعني وهو اتباع iyo maxaan ku dhahdaa ikhlaas in la yimaado oo bidcaan laga fogaado oo la raaco maxaa la raacaya kitaabka la raacaya sunnaha oo waddada xaqa ahayd baa la raacaya isla markaa ikhlaasna waa looga jeedayaa labadaasaa markaa la doonaya qofku inuu isku ilaaliyo oo billahi tawfiiq المسألة الخامسة والثلاثون تقربهم إلى الله بفعل المحرم weli waxaynu guda jiray kitaabkii masaa'il jaahiliya masalada shan iyo soddonaad waxaa weeye taqarrubuhum dhowaanshahooda nimankii jaahiliyiinta ahaa ay u dhowaanayaan ila allahi alla subxaanahu wa tacaala bificli lmuxarami waxyaabihii la xarimay ee alla subxaanahu wataaa alla uu xarimay samayntooda ay ugu dhowaanayaan waxyaabaha muxaramaadka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay samaynta ay samaynayaan bay ilaahay ugu dhowaanayaan baa waxay ka mid ahayd waxyaabihii ay samaynayeen dadkii maxaan ku dhahay jaahiliyiinta ahaa altacabudu bikashfi alcawraati ka qowlihi tacaala waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha masalada shan iyo soddonaad waxaa weeye altacabudu yani ku cibaadaysi atacabud bimacnaa atanasuk ama ataqarub ilallah weeyaan ku cibaadaysi bikashfi alcawraat cawraadka oo la faydo oo la qaawiyo loogu dhowaado ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cibaado laga dhigto wadalika ka qawlihi qowlka alla uu yidhi oo kaleba weeye waidaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan faaxisho markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waanu hellay calayhaa faaxishadaa korkeeda aabbaa'ana aabbayaasha ayaanu ka hellay oo dee markaa faqtadaynahum waanu ku dayannay wallaahu allana amaranaa bihaa faaxishadaasa ilaahayna amray caynkaasay odhanayeen marka masaa'ilkan jaahiliyada waxaa ka mid ah nimankii ahlujaahiliyiinta ahaa inay ilaahay ugu dhowaanayeen oo ku cibaadaysanayeen inay cawraadka faydaan oo isqaawiyaan oo marka ay tawaafayaan iyagoo le cibaado ayaanu gudanaynaa inay isqaawinayeen sida mujaahid taabiciga la yidhaaha uu leeyahay aayadda tafsiirkeedu waxay ahayd kaana almushrikuuna yaduufuuna bilbeyti curaatan waxay mushrikiintu kuwa beytka dawaafa iyagoo qaaqaawan ilaa haweenaydu ay marada iska tuurto oo qubulkeeda un wax yar intay saarto tidhaahdo alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta ama wuu barhkii baa muuqanaya ama kulligii baa muuqanaya laakiin waxbaa wixii muuqdana waxba ka bannayn maayo maanta marka waxaasay samayn jireen shaydaankan arrintaa ka dambeeya oo qaawiyey marka waa kuwa afaaqiyiinta ee dabadaha ka yimaada ee aan ahlu xaramka ahayn oo qurayshta aan ahayn iyagu markaa marya ay ku dawaafi jireen laakiin kuwa dabadaha ka yimaada ayaa shaydaanku u waswaasiyey oo wuxuu yidhi maradii aada ilaahay ku caasideen hadda ku dawaafi maysaan ee haddaydan nimankan axmusiyiinta la yidhaahdo oo reer maka ah idinaan ka helin maro wayna qaawanaan ku dawaaftaan arrintaasi markaa samaynayeen oo tacabudka ilaahay caabudayaan qaawanaantaasi markaa ku dhowaanayaan oo leeyihin waa waa sida saxa ah shaydaanku arrinta inuu ka dambeeyey isagaana asal u ahaado nebiyullaahi aadam waa kii ku bilaabay jannada ka soo saarkeedii qaawanaan buu ku bilaabay oo ilaahay waa kii ku lahaa innaka ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa yacani waxaa kuu sugnaatay aadamow inaadan maaragtay gaajoonin oo aadan qaawanaan laakiin de wuxuu ahaa sida ilaahay baa ka warramay cawradoodii asturayd kii bannaanka soo dhigay shaytaan iyo ibliis buu ahaa yaa banii aadama laa yaftinannakum ashayطaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa marka isaga waa la isaga digaya oo leeyahy bani aadamow yaanu shaydaankaas idin fitnaynin yani labadiinna waalid jannada ka soo saaray oo qaawiyey oo maxaanku dhahdaa suuca walada u tusiyo arrintaa marka ibliiska shaqadiisay hayd ilaahay markaa wuxuu ku magacaabay waxaana ay samaynayeen oo isqaawinta ah oo ilahay uga dhowaanayeen faaxisha waana faaxisho faaxishada waxaa la yidhahdaa maa tanaaha qubxuhu waxa maaragtay foolxumadiisu meel meel dheer uu gaadho uu fogaado ayaa jirta saas darteed ba hadda qaawanaanta iyo curiga iyo dumarku inay kusoo baxaan iyagoo iska caddaysimaa iyo siyaabo maaragtay adfool xun baa adduunka harumar iyo ayaaba dadka qaarkood u arkayaan waana shaqo markaa dee shaydaanku u abaabulay oo ka dambeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aayaddan uu sheekhu soo deliishaday wuxuu ka warramayaa nimankaasi markay arrintaas samaynayeen oo intay isqaawiyaan qaawanaanta ku dawaafayeen bay waxay haddana xujaysanayaan laba arrimood bay xujaysteen ta koowaad waxay yidhaahdeen waxaanu ka hellay aabbayaashii baanu arrintaa ka soo gaadhnay waa qodobka koowaad qodobka labaadna ilahay baabaana amray xujadoodu labadaasay ahayd ilaahay markaa waa ka radinaya oo le qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa alla subxaanahu wa tacaala ma faro waxyaabaha xunxune fawaaxishta ah oo addoomihiisa inay isqaawiyaan cibaado ugama dhigin alla subxaanahu wa tacala lakiin wuxuu ku amray inay is-asturaan oo qaawanaantu fitne ayay keenaysaa arrintaa inay ka dheeraadaan baa sharcigu faray tii kalese waxaad mooddaa inaan laga jawaabin sababtaan looga jawaabin waxa weeyaan oo lagu inkirin meelo kale lagaga jawaabaya dee waxa weeye run bay ku sheegeen oo aabbayaashood bay ka soo gaadho waxaa samaynayay laakiin dee waa waa qalad aabbayaashood iyagu way qaldanaayeen oo waa ka alla subxaanahu wa tacaala odhanaya mar kastaba inay arrintaa adeegsanayeen oo odhanayeen ma arsalnaa fii qaryatin min min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun mar kastaba caynkaasi odhanaya aabbayaashaanu ka soo gaadhnay iyagaanu ku dayanaynaa marka laguma inkirinoo dee way ahayd arrintaas inay ku dayanayeen aabbayaashooda oo iyana baatil ku socday laakiin waxaa loogu jawaabo o lagu yidhi walow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun haddii xitaa aabbayaashood aanay waxba garanayn oo aanay hanuunsanayn bay iskaga dayanayaan qaala walow ji'tkum biahdaa mima wajadtum calayhi aabaa'akum yacani haddaa xitaan idinla imaado wax ka hanuuns ka toosan oo ka fiican waxa aabbayaasho inay la socdeen xitaa ma iskaga raacaysaan marka waxa weeyaan talabaad baa la radiyey oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay alle markaa faxshaaga fari maayo qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun yani ilaahay subxaanahu wa tacaala ma faro waxyaabaha xunxun marka waxaa odhanaysaan alle korkii waxaydinaan garanayn oo alqawlu cala allahi bigayri cilmin waa jariimatun jariima dembi aad u weyn weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu been abuurto oo waxaanu odhan lagu yidhaahdo waa yidhi oo masabid ah waa dembi aad u weyn labada qodob oo ilaahay aanu faxshaaga dadka farin iyo ilaahay oo lagu been abuurtay inay dembi weyn tahayn aayadkana waa ka alla ku sheega odhanaya qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطana wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun nebiga lagu yihi waxaad ku tidhaahdaa ilaahay wuxuu xarimay alfawaaxisha wixii fawaaxisha buu xarimay xadiis baa wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ka qiiro badan ma jirto walidaalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan fawaaxishtii waxyaabihii xunxumaa waa jamcu faaxisha wa hiya almacsiya almutanaahiyati fi lqubxi weeye waxa muuqda oo markaa macaasi oo calanka dadku ay u muujistaanna waa xarimay waxay qarsadaan oo si hoos hoosa ay u sameeyaan allah subxaanahu wa tacaala wax ismigii buu xarimay oo dembiga qaarkood aayadda waxay ku macneeyeen in khamrigaba looga joodo siduu yidhi ninkii naadimkaa sharibtu lisma xataa dalla caqlii kadalika alismu tudhibu alcuquul tudhibu bilcuquuli marka ismigii buu xarimay dembigii ama khamrida ama kayrkiiba gardarradii buu xarimay ilaahayna u sharik yeeshaan oo waxaanu xujo kusoo dejin aad ugu sharig yeeshaan buu xarimay waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun yani inaad alle subxaana wa tacaala korkiisa ku tidhaahdaan waxaanu odhan ayuu xarimay marka alqawlu cala allahi waxa weeyaan bigayri cilmin a bigayri xujatin waa jariime aad u weyn way markaa nimankani samaynayeen oo marka alle subxaana wa tacaala aayaadka aayaad ka sii dambeeya dee wuxuu amray dadku inay dharka xidhaan iyagoo hadday ka dhigayeen qaawinta wax ilaahay loogu dhowaado haddana ilaahay waa ka aayaadka aayad ka sii dambeeya yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin waa kaa la odhanaya oo cawrada astura oo mar kastoo salaad tukanaysaan dharkii xidha oo cibaadadii waxaa ka mida awaafki tawaafka beytka ilaahay la tawaafo waxaa weeye marka ay samaynayeen waa in dharkii loo xidhaa marka arrintaasi waa arrin ay jaahiliintii samaynayeen oo rasuulku ku khilaafay oo shareecadu ay la timi wax ka duwan bay taasi ahayd kadibka iyo been abuurka iyo zuurkuna dembiga aad u weyn buu isnaaha cawraadka muujinteedu sideedaba waa xaaraan ilaa lidaruura qofkii xanuunsanaya oo markaa cawradiis la faydo oo lidaruura ay timi meeshiina marka gaadhay oo la eego iyo labadii qof ay isqabay oo iyagu markaa dee cawraadkooda ay waxba dhibaa lahayn dhexdooda marka waxay ka duwanay shareecadu ma ogolo qofku inuu markaa muujiyo cawradiisa المسألة السادسة والثلاثون تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام مسألة لحية صدنا دعويا تقربهم دوان شهودا لمنك جاهلين تها إلى الله الله سبحانه وتعالى ودوانيان بتحريم الحلال شيء حراشا حرامين تيدا أي ودوانيان إيه وتحليل الحرام وحي حرامتا حلالين تيدا وشيء حرامتا حلالي كدقيان أي الله سبحانه وتعالى ودوانيا تاسنا وعي كمتهاي من مسائل الجاهلية التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك أي مسألة شيء صدنات صدنات التعبد يعني كل عباديس يكون دوانشوه إلهي لو قد وادو بتحريم الحلال شيء حراشا والله حرموه كما تعبدوا سيقول مالتي دوادين الله سبحانه وتعالى وقو عباديستين بالشرك شرك إلهي وعدك الله قول ما أنايوه أي مركا وقو عباديسانيين والله وقو دوانيين مركا مسائش الجاهلية وحكم ده إن وحي إلهي سبحانه وتعالى واجبيين أي حرميين ستائن هذا صومر ودي ستر عورة بي حرمين طوافك وعاكوا كمد يهودي النصارى وعيابا يستمينيين أو النصارى دو وحي لهايين وحي نفتو ذا كحرميين وحيابا ذنو ونكسنو طيبات طيبات أبي كحرمين آه يهودنا وحي بنيين وحبضنوا إلهي سبحانه وتعالى وشرعيسا ku xarimaystay ribada oo kale iyo ee dadka xoolahoos ay baatil ku xuraan iyo ee waxyaabahaas ay sameynayeen waxaa mushrikiinta qudheedu mushrikiil carab ee xagga taxayliya taxriimka qudhoodu waxay sameynayeen inay nimcooleydii ay kala qaybqaybinayeen oo baxiira iyo saa'iba iyo wasiila iyo qur-aanku inoo sheegay noocayaasha xoolaha ka mid ah oo ay xarimayeen oo magacaan u bixinayeen oo asnaamtooda ugu dhowaanayeen oo arrimahaasna waxay ka mid ahayd waxyaabaha marka ay dee la imanayeen oo jaahiliintu ay samaynayeen ilaahayna subxaana wa tacaala mu'miniinta waa ka reebay isagoo ku leh yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin oo ayadda markii majmuuco ka mid ah ee mu'miniinta ninbow meel ku dhuftay oo wax ilaahay u baneeyey ay damceen inay ku xadgudbaan oo mid yidhi anigu habeenkiiba tukan maayo markay rasuulka waraysteen si u cibaadaysto iyo sida uu waxyaaba u sameeyo ay yidhahdeen rasuulka dembigiisa waa la dhaafay nin wuxuu yidhi anigu seexanba maayo habeenkii nin wuxuu yidhi anigu sanadkao dhan baan soomayaa nin wuxuu yidhi waxa weeyaan waan dumar oo dhan baan anigu ka dheeraanaya ka ictisaalayaa oo dumar dambe guursan maayo waxba dumarba u dhowaan maayo يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ضدك مؤمنين تعالوا وحي طيبات كونك سنة إلى أيدينا حلال يحرمنا oo xarimaadu waxa soo geli karta qofku inuu waxa caqiidaysto waxa sinay xaaraan yihiin inaad caqiidaysato way soo gelaysaa waxa soo gelaya inaad fatwooto waxaan ilaahay xarimin oo tidaado waxaas waa xaaro qaybkii dadka qaybkooda aad ka fatwooto waxaa ka mid inaad ku xukunto waxaan xaaraan xaaraad ku xukunto waxaa soo gelaya ka dheeraansho aad maxaan ku dhahdaa waxaan ilaahay xarimin aad ka fogaato aad oo xalaalaad iskaga tagto ilaahay marka dambe ka fogaanshahaadu ay gaadhsiiso in maxaan ku dhahdaa loo arko waxaas inay xaaraan yihiin iyadoo siiba maarata qof lagu dayanayo u yahay waxaso dhan baa soo gelay marka wixii tayibaad ah qofku inuu markaa u dhow maaragtay xarimo maaha weliba ha xadgudbina la yidhi walaa tactaduu oo bitaxriimi alxalaal shay xalaala xaaraamayntiisu waa xadgudub shay maxaan ku dhahdaa xalaala xaaraamayntiisu waa xadgudub walaa tactaduu baa ilahi yidhi subxaana wa tacaala oo ilaahay ma jecla kuwa muctadiinta marka qofka muuminka waxaan loo oggolayn inuu wixii ilaahay xalaaleeyey markaa xarimo isku adkeeyo inuu wixii ilaahay xarimay ee maxaan ku dhahay sahashadana oo maxaan ku dhahdaa fudaysadana waa loo diidaya wixii ilaahay ku xalaalayna xarintana waa mamnuuc shay alla xarima qudhiisa kudhicitaankiisana oo aad sahlatana waa lagu diidaya oo aad bannaysato markaa muxaramaadka marka waynu ku ilaaliyaa sida sharcigu shay walba u ilaaliyey sida laga rabaa waa inkaas marka se nimankaa jaahiliinta waxay kaloo samaynayeen dee sida ay ugu cadaadsanayaan maaragtay shirkigaba iyana waa shay dee la mid oo shirkiga qudhiisu waxa weeyaan waa waxyaabaha dee kasii weynba taxayl iyo taxriim isaga qudhiisu shirkigu noqon karaa qofku markuu dee shay xalaala xaraameeyo oo ictiqaadiyo waxa weeye waa waa dhici kartaa marka inuu diinta kaga baxo marka nimankan jaahiliyiintu dee shirki bay ilaahay ugu dhawaanayeenoo marka ay qadiiman waa xadiisan arrintaasna waa jirtaa oo kuwa xabaalaha tawaafaya ama xoolaha ku dulgowgowracaya ama u nadraya iyagoo markaa odhanaya awliyadii baan ugu dhowaanaynaa ilaahay baa maaragtay noo dhowaynayaan waa un la mid tii hore maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ay kuwii mushrikiintaa lahaayeen waxba kama duwana ama haaulaa'i shufacaauna cinda allahi bay gaalada odhanaysa kuwa markay asnaamta caabudaan bay odhanayaan asnaamtaasi waa kuwa annaga noo shafeecaya oo beri ka maalin bay ilaahay nooga shafeeciyo ilaahay agtisay ku leeyihiin ay sharaf iyo qiimo ku leeyihiin kuwa markan qarnigan dambe noolna macnahaasoo kale unbay leeyihiin oo dadka saalixiinta ah waxay noo dhaxaynayaan annaga iyo ilaahay bay noo dhaxaynayaan oo way noo shafeecayaan oo ilaahay bay noo dhowaynayaan waayo iyagu ilaahay agtiisay mansilo ku leeyihiin halkan bay ku socotaa marka taasina waa shayga maaragtay uu sheegay oo aan bannaanayn jaahiliintu ay samaynayeen almasalatu asaabicatu wahalaaثuun اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله مسألة قضية صدنات اتخاذهم يلا الشدودة الأحبار لمنك علماء ذلك يشان يو الرهبان كوي عبادها صوفيضها أربابا ربي عليك يشان من دون الله ربي أشاسو من دون الله لغير كيه ولا سكوليا وكم ديني كدغنيين دبتي مركا علماء ama cubaada ahaa axbaar waa jamcu xabrin caalimka ayaa la yihahdaa ninka yahuudiga caalimka baa la odhan jiray oo liannahu yuxabiru alkalaama wa yuxasinu hadalka ayuu hagaajiyaa oo waa wuxuu akriyaya wixii markaa dee sharciga ahaa marka haddii axbaar baa xabri jamcu xabri baa laga keenay rubaana waa jamcu raahib raahibkuna waxaa la yihah almutacabidu min annasaara fii sawmicatihi qofka nasaarada ah ee maarata kiniisadiisa iyo meelihiisa ku cibaadaysanaya meelaha duurgalka ah ayaa waxaa la yidhahdaa raahib raahibkaasaa la yidhahdaa marka labadaas ninka caalimkee markaa khariban iyo raahibka noocaas unbaa hadee goor diinta fasaadiya waa kula cabdullahi ibn mubaarak wa hal afsada addiina ila almuluuka wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuha diintii miyay cid kaleba fasaadisay boqorro iyo niman maxaan ku dhahdaa culimo xunxun iyo kuwa suufiyaah kuwaasunbaa diinta gacan bidixiyey oo meel ka tuuray marka waxa weeyaan jaahiliintii waxay samaynayeen inay qolyaha ka yeeshaan waxa la yidhaahdo arbaabay ka yeeshaan atacabudu masaladu waxa weyan atacabudu cibaadaysi biitikhaadi alaxbaari nimankaa culimadaa laga yeesho iyo warruhbaani nimankaa suufiyada laga yeesho arbaaban rabbiyaal laga yeesho rabbiyaashaasoo min duun lah la sukaniya qaala allahu tacaala alla wuxuu markaa ku leeyahay masalada nafteeda naska qur-aanka ah ayaa ka warramay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi waalmasiixa bna maryam wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuun marka si waa laka warramay yahuudiya nasaara ayaa wuxuu idhi ittakhaduu waxay yeesheen axbaarahum culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum kuwii duurgalka ahaa suufiyada ahaa arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen rabbiyaashaasoo min duunillahi la kayrkii ah waalmasiixa bna maryam masiixiina maryamaha rabbi bay ka yeesheen wamaa umiruu walxaal maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan iyadoon la amrin ay caabudaan ilaah keliya mooyaane wax kaleaan la farin bay saa samaynayaan marka waxa weeyaan raacidda ay raacayaan oo macsida ay ku raacayaan ama markay wixii xalaasha u xarimaan ay ku xaaraamaynayaan xalaasha wixii xaaraantaan ay u xalaalaynayaan oo ay arrintaa ku adeecayaan taas baa rabbinimada looga jeedaa oo yeerashada ay ka yeesheen rabbi ay ka yeesheen waxa weeyaan markay sa ay ku raacayaan oo kaga dambaynayaan oo daacatu alculamaa bilbaatil ay ku raacayaan wax baatila oo taxliil iyo taxriim ah ay ku raacayaan taasba waxay noqonaysaa wax la yidhaahdo maxaan ku dhahay yeelasho ilaahay kayrkii lagalaga yeesho markaa rabbiyaan laga yeesho oo xadiidka tirmidi ku sugan ee fii saxiixi sunani tirmidi sheikhu albani uu ku keenay raqamka laba kun afar boqol koob iyo toddobaatan baa macnahaas yani maaragtay uu kusii caddeeyey rasuulkuio cadi ibni xaatim ninkii saxaabigu laodhan jiray baa wuxuu yidhi ataytu الnabiya salى اllahu alayh wasalam wa fii cunuqii saliibu min dahab waxaan u imin rasuulka iyadoo luqunta calaamaddii kiristaanka oo dahabi ay qoorta ii suran tahay yaa cadiyu iطrax canka haada alwatan sanamkaa iska tur buuli waxaan qoortaad gashatee sanamka ah iska tur markaasaan waxaan ka maqlay uu rasuulku isagoo akriyaya suuratu baraa'a ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah markaa rasuulku u macneeyadoo isagoo markaa u haysta inaanay ahayn ee u haysta dee sujuud iyo rukuuc iyo armaa loo jeedaa marka cibaadada rabbinimo laga hadlayo imaa inahum amaa inahum lam yakunuu yacbuduunahum may ayn kuwa caabuda oo bimacnaa cibaadadii asujuud iyo rukuuca walaakinahum kaanuu idaa axalluu lahum shayئan istaxalluuh waidaa xaramuu calayhim shayئan xaramuuh waxay ahaayeen hadday wax u xalaaleeyaanna xalaal bay ka dhigan jireen waxay u xalaaleeyeen bay xalaalka u dhigan jireen u qaadan jireen waxa ay ka xarimaan bay xaaraan ka yeeli jireen marka halkaasaa diin waa tashriic diin jadiid ah oo ilaahay kitaabkiisa aan ahayn bay jideeyeen iyana ay saa ku garanayaan kuwana waa ku raaceen taas baa marka waxa weeyaan alla subxaanahu watacaala ku sheegay nimankaasi inay culimmadoodii iyo suufiyadii markaa kuwii mutacaabidiinta ahaa ay rabbiyaal ka yeesheen شhekh iسلام بن تaymiya kitaabkiisa l اqtidاء الصراaط المستaقيim لمukhaaلaفaةi أصxaabi الجaحيim صaفxadda laba boqol saddex iyo afartan macnaha nimankaas nasaaradu ay samayn jireen bu ka hadlo wuxuu yidhi وذلika إنa الqومa يزcumuuna أنa maa وaضaعahu رuؤaساaءu diiniهiم min الأحباari والرuهbاni min الdiin qowmka masiixiyiintu waxay sheeganayeen oo haysteen buu yidhi waxay nimankan madaxdoodu ay u dejiyaan alaxbaar iyo ruhbaan min addiin inay ka mid tahay bay markaa caqiidaysnaayeen waxay u dejiyaan bay u arkayeen diinay tahay faqad lazimahum xukmuhu wa saara sharcan sharacahu lmasiixu fi اsamaa yani markaa inay xukun ku laazimay inuu yahay oo sharci ciise uu soo dejiyey uu yahay bay u arkayeen waxa iyagu markaa shee qorayaanoo ay dejinayaan fahum fii kulli muddatin ينسخون أشياء ويشرعون غيرها أشياء من الإiجاaبaaت والتaحريiمaaت marka muddo walba waxbay qorayeen oo waxbay jidaynayeen waxbay waajib yeelayeen waxaasaa waajib ah waxaasaa xaaraan ah arrimahaas ay samaynayeen ayay markaa diinka dhiganayeen oo ku raacayeen marka waxaa weeye sideedabana dadka ahlucilmiga ah ee culimmada ah in la aطeeca waajib weeyaan laakiin daacadoodu waxay ku qaydan tahay markay ilaahay sharcigiisa raacayaan oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yacni daaca male qofkii makhluuqaha in ilaahay subxaanahu wa tacaala cisyaan lagu caasiyo maxaan ku dhaha daaca ku yeelan maayo o lagu raaci maayo caabid kasta ha ahaado zaahid kasta ahaadee mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa aanu ku soconaynin waayo sidaydaba altaxliilu wاltaxriimu waa xaqu lilahi tacaala waaas waxaa xalaasha xalaalayn iyo waxarimid allah baa iskale subxaanahu wa tacaala marka ma bannaana qof inuu yidhaahdo waxaas waa xaaraan waxaas waa xalaal isagoo aan daliil kitaabka iyo sunnaha toona uga haysan walaa taquluu lima taصifu alsinatkum اlkadib hada xalaal wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عdاaب أليم marka waxa weeyaan waa inuu qofku aad isaga ilaaliya inuu أحكاam rido xukن ah oo yidhaha waxaas waa xaaraan waxaas waa xalaal waxaas waa kufri waxaas waa caynka isagoo aan markaa wax nas ah ama dayn sharci ah oo cad aanu haysan saa darteed itibaaca culimada la raacayo maaha qofkii mar kastaba in la yidhaahdo mutlaqan baa la ysaga raacaya ama caalim kaa qaldama ama yaanu qaldamin laakiin waxaa weeyaan nutiicu man ataaca allah wa nacsi man casa allah ki ilaahay ateeca waa ateecayna kii maxaan ku ilaahay caasiya waa caasiyayna ninkii caalimkaa wuxuu ku qaldamay waa lagu khilaafaya wuxuu xaqa ku raacay waa lagu ogolaanaya saasaa markaa manhajka saxa ah ahlu sunna ay qabaan ee la doonaya in la yimaado caynkaa wey المسألة الثامنة والثلاثون إلحادهم في أسماء الله وصفاته إلحادهم للحنتودة في أسماء الله أسماء الله أي للحنيان إيه وصفاته صفاته سي للحنيان oo halkana masalada sideed iyo soddonaad ilxaadka ay samaynayaan buu ka hadlayaadoo ilaahay asmaa buu leeyahay subxaana wa tacaala sifaatna ilaahay subxaana wa tacaala waa leeyahay oo kitaabkiisa qur-aankaa iyo sunnaha rasuulka ku cad sidooda marka in loo yidhahdaa la doonaya marka masaladani waxaa weeye alilxaadu fi sifaati alilxaadu leexin ama nafyin iyo inkirin iyo jaxdin في الصفات صفات كلا انكرا وذلك قوله تعالى قولك الله سبحانه وتعالى بارنت اللو ديديا صفاتين ديديان او الحادينيان ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وايد waxay ka dambaysay qiyaamaha laga hadlay oo marka qiyaamaha ninka qofka uu ku marxaati furo xubnihiisa gacmihiisa lugihiisa maqalka aragga waxaas ay ku marxaati furaan ayaa isaga iyo jirkiisii baa doobi dhex maraysaa wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna jirkii bay ku odhanayeen maxaa noogu markhaati furteen qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awala marra wa ilayhi turjacuun yani ilahay baa naga hadliyey allah wax walba ka hadlaya ee markii horra idin abuuray wamaa kuntum tastatiruuna أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سكبين أنقرنين حما كل احجرتان iyo waxaad walaaqanaysaan ee shirka ee macaasi ee xumaan ah markaad waxaad dhex dabaaranaysaan inay idinku markhaati furaan maaragtay maqalkiinu idinku markhaati furo oo araggiinu idinku markhaati furo oo jirhkiinu idinku markhaati furo arrintaa yani waxa weeyaan iskaba ydinaan qarinayn oo kuma ydinaan xisaabtamaynin in waxaasi maaragtay idinku markhaati furi doonaan waayahay walaakin ee dhanantum marka meesha laga soo galaa la sheegayaado macalshaahidku waa halkaa walaakin ee dhanantum waxaa marayseen ana allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yaclamu inaanu ogeyn kaiiran in badan oo mima ayladii kii ka mida tacmaluuna ad samaynaysaan yacni waxaad malaynayseen ilaahay inaanu ogeyn wax badan oo aad samaynaysaan inaanu ogeyn baa malaynayseen oo taa macnaheed waxaa weeyaan waxay anfinayeen sifatu alcilmi can illaah sifada cilmiga ah ilaahay subxaana wa tacaala ogaalkiisa uu xog yahay sifadaas bay alla ka anfinayeen marka ilxaadku sidiisaba luqa ahaan waxaa la yidhahdaa waa almaylu can istiqaama toosnaanta oo laga leexda ayaa la yidhahdaa laakiin halkan waxaa loo jeedaa sifaadka ilaahay oo la leexiyo waxaa ka mid a sifaatka oo la ilxaadiyana sifada nafteedaoo la inkiraba oo intaa sifaatka ilaahay bayba diidayeen oo maxaa sifaatka ilaahay ka mid ah alcilmu alcilmu waa sifa min sifaat illah ay odhanayeen oo ay aaminsanaayeen ilaahay inaan ogeyn waa talaleeya wadalik ظنكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ما لها سوى هيد الهلاقي إلى أن نقطين دل خساروا بي ويان بركعوا العلم هو صفة صفة سبركة جديدة إلهي سبحانه وتعالى واللوح والبؤك وحبك بقر صونا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون سماوات وحكو سوان بؤقي هاي دول يالا وحكو سوان بؤقي هاي waxaad qarsanaysaan buu og yahay waxaad muujisanaysaan buu og yahay maa kaana wixii ahaaday buu og yahay maa yakuunu waxa ahaan doona buu og yahay maa lam yakun law kaana kayfa yakuunu waxaan ahaanin hadday ahaan lahaayeen say noqon lahaayeen buu og yahay alla subxaana wa tacaala marka waa cilmigiisu wuxuu koobay wax walba ayuu koobay shay walba cilmi iyo ogaal buu ku koobay marka waxaa weeye qofkii cilmigaa alle subxaanahu wa tacaala inkiraa qofkaasi waa mulxid fii sifaat illaah wuxuu leexiyey oo diiday sifa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay marka taas baa laga hadlayaado waxaa weeye de inay nimankaasi diidanaayeen ilaahay cilmigiisa waa inkiridda sifaatka ilaahay diidan yihiin cid kasta oo markaa ahlujaahiliyaha shabbahdaana waciidka iyo hawshaas waa ku socotaa oo ama aljahamiyad dheh ama muctasila dheh ama ashaacira dheh ama almaatuuridiya dheh dhammaantood inxiraafkay ku socdaan waxaad mooddaa jaahiliyiinta horun bay ka dhaxleen dhaxalku halkaasunbuu ka yimi ee meel kale kama iman oo ilxaadka waxaa ka mid ah ta'wiilka iyo sifaatka oo macnihii saxiixa laga leexiyo oo macno baatila loo leexiyo sida istiwaaha alla carshigiisa u ka sarreeyo la yidhaahdo waa alistaylaa qabsasho la yidhaahdo gacantoo qudur lagu macneeyo in la yidhaahdo sifadani annagu cilmigeeda ilahay baanu isaga bandhigaynaa nufawid ila allah waxaba haddaanau ka hadli mayno ma naqaano ilahay baa yaqaan sifadaa oo aan kayfiyada marka aan bandhigayne ay sifada dhabba diidan yihiin macnaha isu gelaysa almasalatu ataasicatu waalaauun alilxaadu fii asmaa'i illahi tacaala masalada sagaal iyo soddonaad waxa weeye ilxaad marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa ay ilxaadinayaan oo leexinayaan alilxaadu leexin weeye masaladu fi lasmaa'i asmaadii la leexiyo oo bimacnaa la inkiro wadalika ka qowlihi wahum yakfuruuna biاraxmaan waa la yidhi subxaana wa tacaala oo kadalika ma arsalna kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayka wahum yakfuruuna biاraxmaan qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wailayhi mataab alla wuxuu yidhi markaa rasuul kasta ayaa rasuul o dhan baanu soo diray sida aanu adigana kugu soo diray fii ummatin ummad baanu kuu soo diray ummaddaasoo qad khalat min qabliha umamun yacni horteed ummada ay tageen oo maxaa laguu soo diray litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayka inaad ku akhrido waxyaabihii aanu ku waxyoonnay wahum walxaal hum iyaguna yakfuruuna ay ka kufreeyaan biraxmaan raxmaan ay ka kufreeyaan oo allaha raxmaankay ka kufreeyeen oo raxmaan bay diidan yihiin oo waa tii aayad kale ay leedahay waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan haddii la yidhaahdo war ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha raxmaanka usjuduu liraxmaan wama raxmaan raxmaan muxuu yahay raxmaanu lyamaama oo musaylamatu kadaab ah kaan baan ogu naqaanaa marka nimankii jaahiliyiinta say sifaatka u leexinayeen oo u diidayeen biasmaada ilaahay subxaana wa tacaala u diidayeen oo asmaadiisa alraxmaanu baa ka mid a oo markii sulxu xudaybiya la kala qoranayey heshiiska rasuulka iyo mushrikiinta kala qoranayeen oo ninkii suhayl ibn camr uu yidhi qoraal aan kala samaysanno oo rasuulku ninkii kaatibkaa ku yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim suhayl wuxuu yidhi ama araxmaanu fawallaahi maa adri maa huwa allah ku dhaas anu raxmaan wax la yidhahdo ma aqaan jir ma nacrifu ilaa raxmaan alyamaama ninkaasaa naqaana musaylimatu kadaab markaasa ilahi wuxuu yidhi wahum yakfuruuna biraxmaan raxmaan bay ka gaaloobeen qul huwa rabbii laa ilaaha illaa huwa raxmaan waa rabbigay laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wa ilayhi mataab sidoo kale markii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maka uu ku cibaadaysanayey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa ku baryay yaa allaahu yaa raxmaanu mushrikiintii waxay yidhahdeen bal ninkaa eega wuxuu leeyahay ilaah keliya ayaa jira wayaquulu yaa allah yaa raxmaan yacbud ilaahayn laba ilah buu caabudaya annagina wuxuuna leeyahay maaragta ilah keliyaa jira markuu yaa allahu yidhahda yaa raxmaan oo asmaada ilahay ku baryo markaasaa ilahay wuxuu ku yidhi qur'aankiisa qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayan maa tadcuu falahu alasmaa'u lxusna yacni ku yeedh oo allah u yeedho yaa allah dheh oo raxmaan ku baryo yaa raxmaan dheh ayan maa tadcuu yacni mid alla mid kaa doonto falahu alasmaa'u lxusna marka waxa weeyaan waa asmaad ilaahay oo kaa doonto musamuhu waxa weeye waa mid keliya oo haddii asmaadu ay fara badan tahay ka laazimi mayso tacadud lmusamma musamuhu inuu tirsamayo ka laazimi mayso marka magacaan badan buu ilaahay subxaana wa tacala lakin wuxuu ku tusinaya asmaadaa badani waa cadamada ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynaanshiisa ku tusinaysaan walilahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha wadaru aladiina yulxiduuna fii aayaatina waa ka alla yidhi subxaana wa tacaala marka waxa weeye nimanka mushrikiinta ay asmaadii ilaba inkirtamaayeen waa anfinayeen firaqda daalladayna baabkaasunbay daba socotaa jahamiya haddaad tidhaahdo oo asmaadoo dhan diidan ama maxaan ku dhahdaa kuwa macaanida asmaada diidan oo alfaada sugaya sida muctasilada ama kuwa diiday bacda sifaat oo barhkoodna markaa sugaya sida shaacirada dhammaantood waxaynu odhanaynaa de jaahiliyiintaasun manhajkoodii bay ku socdaan asmaadana ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankana waa ku caddaay axaadiisna waa ku sugan tahay as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw callamtahu axada min khalqika aw anzaltahu fii kitaabika aw istaatarta bihi fii cilmi اlghaybi cindak oo waxaa ka mida maala alraxmaan alraxiim baa asmaadii ka mid alcaziiz alxakiim alra'uuf altawaab alghafaar sida suurat اlxashr awaakhirkeeda huwa allahu aladii laa ilaha ila huwa caalim اlghaybi wاshahaadati huwa alraxmaan الraxiim huwa allahu aladii laa ilaha ila huwa almaliku اlquduus الsalaam المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أصد وحوي إله سبحانه وتعالى أسماء سويا إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة المسألة الأربع والمسألة أفرتنات جحود الرب سبحانه وتعالى يعني إلهي سبحانه وتعالى الدين بدي سبحانه ألا الدين صفات سنة ولا دين أسماء سيدنا ولا دين أو ونوع كم إذا يسميني جاهلينتي أو مسألة أفرتنات وحوي التعطيل diidmo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo latafiraba ka qowli aali fircoon fircoon iyo dadkiisii waxa weeyaan wuxuu ku hadlayey weeyaan fircoon uu ku hadlayay oo tactiil waxaa la yidhahda asalkeeda ikhlaa'u shay shayga oo la banneeyo la mariyo oo la khaali yeelo catala almakaanu yani ama catala fulaan almakaana meeshii ayuu habeen maaragtay uu banneeyey waxaa la yidhaha waa markau khaali yeelo oo wixii ku jira u ka saaro imra'atun caail waa haweeney markaa xuligii iska dhigtay ama waxaa la yidhaha jiidun caail jiidun caail qoor madhan macnaa waa qoortii dahab iyo wix xuligaa laga fogeeyey laga dhameeyey tacdiilku marka waa ikhlaa'u shay can hayrihi halkanna marka waxaa looga jeedaa kownka oo dhan oo laga khaali yeelo aloo leeyaha kownkani khaaliqba male cid abuurtay ma jirto kownka kale marka imaamu lmucaila kuwa mucaila ee diiday ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisaba waxa weeye laakiin iska mukaabaray ahayde waa fircoon oo waa kiilaha yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri malow anigu idinma og ilaahan aniga ahayn lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin saasuu ah laakiin mukaabaraya inaad bay kahay iyo diidmo ee xaqiiqa ahaan waa u rumaysan yahay oo ilahay baa wuxuu leey wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman wa culuwa waxaa kaloo laga qadaraya fircoonuu rumaysnaa ilaahay markii nabiyullaahi muuse waxayuu ku soo degayay ku yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati walardi basaa'ir marka waxa weeye fircoon afraadun bay ka hayd yaa haamaanu bni lii sarxan lacallii abluqu lasbaaba asbaaba asamaawaat faaطalica ilaa ilaahi muusa wa inii la adunuhu min alkaadibiin markaa habaan buu la hadlay oo marka xitaa dee si fiican buu nabiyullaahi muusena uga dhaadhiciyey fircoon rabbigii iyo weliba inuu sarreeyo culuw leeyahay wuxuu leeyahay bal aan soo eego ilaa ilaahi muusa waxaad ii dhistaa yani maaragtay awqid lii yaa haamaanu cala tiin waxaad ii shidaa maxaan ku dhahay dhooba labankii oo fajcal lii sarxa markaa filla dheer ii dhisaan bal kor fuuro oo lacalli atalicu ilaa ilaahi muusa ba inaan soo ogaado ilaahanuu kor ku sheegayo xagga sare jira sabawaadka lagu sheegayo balaan soo ogaaday hidis buu leeyahay wa innii la adunuhu min alkaadibiin laakiin waxa weeyaan arrintaas ka mukaabaray ahayd wuu garanayay fircoon ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa fitrada iyo cuquusha makhluuqa ilaahay abuuray baa markaa beenaysa arrintaa oo ilaahay markuu leeyahay baa laga qaadan karaa am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuqinuun miyaa la abuuray iyagoo aan maaragtay cid abuurtay aana jirin ma iyagaa wax abuuray ma iyagaa samaawaadka dhulka abuuray waxaasoo dhan ma jiraan oo iyagoo naftooda may abuurin cidkaana may abuurin cidlaaan cidlana kama imanin khaaliq baa jira abuuro alla subxaana wa tacaala marka waxa weeye taasina waa hadda iska mukaabalaa odhahdeedu oo fircoon iyo wixii la mid ay ku hadleen wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdika المصنف رحمه الله تعالى المسألة الحادية والأربعون وصف الله بالنقص kusifaynta ilaahay subxaana wa tacaala lagu sifeeyo naqsi ee masaladana ka hadlaysaa waa masaladii alixiyo koob iyo afartanaad oo ka mida min masaa'il الjaahiliya نisbaة النaqaa'isi ilayhi subxaanahu kaalwaladi wاlxaajaةi wالtacabi maca tanziihi rubaanihim can bacdi dalika nisbaة النaqaa'is nuqsaamaha oo loo tiiriyo ilayhi ila اllahi subxaanahu wa tacaala ilaahay oo nuqsaan loo tiiriyo weeye masaladan koob iyo afartanaad wadalika nuqsaantaasi waxaa weeye kalwaladi ilmo oo kale oo la yidhahda ilaahay carruur buu leeyahay waalxaajati baahi oo la yidhahda ilaahay waa baahan yahay waatacabi tacab iyo daal oo ilaahay waa daalay la yidhaahdo tacaala allahu camaa yasifuuna ilaahay waa ka sarreeya waxay ku sifaynayaane maca tanziihi ruhbaanihim nimanka suufiyadooda ah nasahid laga nasahayo magaceedna lala qabo can bacdi daalika arrimaha barhkeed laga nasahayo oo nuqsaantaas ay ka nasahayaan oo u diidayaan kuwa wadaadadooda ah ee dadkii jaahiliyiinta ahaa